Kulankan oo socday muddo maalmo ah isla markaana ay barbar socotay dooro sharci ah ayaa waxa uu dhex maray odayaasha iyo waxgaradka jufada waasuga ee ka tirsan beesha gaaljecel iyo maamulka islaamiga ah ee Hiiraan. Kulankan oo ay sidoo kale jufadu ku dooranaysay nabadoon ayaa waxaa ka soo baxay bayaan odayaasha dhaqanka ee jufada oo goobta ka hadlay ayaana sheegay inay dhaqangelin doonaan qodobada lagu heshiiyey waxaa ka soo baxay bayaankaas hadda noola akhrinayna beesha waasugo way qaadatay wayna ku qanacsan tahay waxaa waaye da'na waa nahay adduunyada si walbaay wax u dhacaayeen farxadda maanta meeshaan taalla iyo walaalaha isu yimid oo nabadoonka lagu duubay xiisadeeda xamaasadeeda anna hayso shirka dowladda noo socota sharciga toban maalmood ayay noo soo socotay si sharaf leh oo aad u qiimo badan ayay noogu soo dhammaatay shirkii noo socday oo noo barbar socday waxaa isagana si sharaf badan sana qiimo badan ayaa noogu soo gabagaboobahayaa ayagana dadka waa xiise dhigaan inaan la xiise dhigin sida ilaahay dartiis ood beesha looga soo xuli aad ula shaqaysiin annagana waa idin garab taaganahay waana idinla shaqaynaynaa nabadoon ow dadka inad isugu yeertid waa ku dardaarmaa degse iyo ambishiliinba waa daawa bina'aadan inad ka sii daraataana waa kugu dardaarmaa dadka qaar dadaa lagu wadaado dembiil maran inad iisu diri haysid waa ku dardaarmaa dadka daba xiriiray ma lahan dibinta mooyaane inad deeqsi noqon haysid waa ku dardaarmaa dadkaan oo dhammaa ku doortee ku dadaali hay dantooda dadkaan oo dhammaa ku doortay dadkaan oo dhammaa ku doortay
sheekh guuleed abuune bahaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo munaasabada ka hadlayey ayaa dardaaranno u jeediyey odayaasha jufada waasuga ee ka tirsan beesha gaaljecel toban qodob baa ka soo baxday kulanka qiimaha badan bayaanka ayagaa iska leh soo baxay beesha waasuge ayagaa soo saaray sidaa arkayseen qodobka ay u horumariyeen waa wixii lala soo diray waa wadiifatu alambiyaai warusul waxay u horumariyeen dowrka ay ku leeyihiin dacwada iyo diinta alleh in dadka muslimiinta la gaarsiiyo wakhaasatan beesha ay maanta ayagu waxgaradka u yihiin bay u horumariyeen waana shaqadii lagu yaqaanay ama lala soo diray ambiyada ilahay rususha ilaahay waxay tusinaysaa garaadkooda iyo ufuqooda sarrayntiisa iyo fahamkooda fiicnaantiisa iyo maanta in aan joogno meel fiican ayay tusaale u tahay waana idinkaga mahad celinaynaa ka wilaaye ahaanna waxaan idin ballanqaadaynaa inaan idinkula shaqayno dacwadaas ilaahay idin dacwadaas iyo marka risaaladaas iskama shaqayn karto ma socon karto haddaan laga celilin cidda cadow ku ah qodobka labaad walaaluhu waxay ka dhigeen in ay garab taagan yihiin si buuxdana ula shaqaynayaan walaalahood mujaahidiinta ah raggaa shaqaynaya jihaadka maanta socdana ay u yihiin cudud iyo xubin garab taagan runtii waa tusaale fiican waa wax aan ku faraxno oo qiimo weyn ah meesha maanta ay dadkeenna marayaan abaalkiinna ilaahay ha gudo subxaanahu watacaala dowladii noo soo socotay iyo kulankii wadatashigaha oo noo soo socday wuxuu noogu gebagabaysan yahay halkan jufadan oo nabadoonka dooratay iyo kulankaba la qaadatay wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay beelaha diga wilaayada hiiraan galab istaagu muujinayaan mujaahidiinta kuwaas oo wilaayada hiiraan ku wareejiyeen xoolo nool iyo agab kale oo kala duwan si guud maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku hoos nool ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa mar weliba yeesha kulamo wax ku ool ah oo looga tashanayo aayaha waddanka